hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo ayaa degmada luuq ee gobolka gadow waxa ay gaarsiisay gargaar ay ugu talagashaen dubadejin loogu sameeyo qoysaskii ku barakacay colad beeladyadii dhowaan ka dhacay degmadaasi agabka la gaarsiiya degmada luuq waxaa ka mid a teendhooyin waxaana hay-adda sodmo ay ugu talagashay in guryo ku meel gaara loogu sameeyo qoysaskii bannaanka magaaladaasi uga barakacay kuwaas oo horay guryahoodii loo gubay deeqda gargaar ay gaarsiiyeen degmada luuq waxaa la wareegay isuduwaha wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland maxamed cabdi xasan waxa uu mahad celiyey hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodmo isagoona sheegay in gargaarka la soo gaarsiiya degmada luuq uusan ku filneyn dadka dhibaatada ka soo gaadhay dagaal beeladyadii ka dhacay halkaasi
maanta waxaan halkan kula wareegaynaa deeq gargaara oo inoo soo dhiibtay hay-adda sodma ee dowladda federaalk soomaaliya deeqdan waxaa loogu talagalay dadkii dhibaatadii ka soo gaadhay shaqaaqooyinka ka dhacay bisha haddaan soo dhaafnay ee degmada luuq saa ogtihiinba madaxweyne ku-xigeenka dowladda dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sidaadan oo muddo ku sugnaa degmadan dhinacna wuxuu ka waday dib heshiisiinta iyo sidii nabadda looga soo dabaan lahaa deegaanka dhinacna soo kaashanaya wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka wuxuu ka waday sidii ummadda loogu gargaari lahaa dhibka soo gaadhay runtii tan waa deeqda ugu horreysay oo naga soo gaarta hay-adda sodma insha allahu tacaala anoo ka hadlaya magaca wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka waxaan xaqiijinaynaa ma ballan qaadaynaa inaan gaarsiin doonno anagoo kaashanayna maamulka degmada dadkii loogu talagalay inaan gaarsiin doonno insha allahu waxaan rabnaa inaan u mahad celiyo hay-adda sodma oo deeqdan na soo gaarsiisay deeqdan runtii dhibka ka dhacay degmada luuq wax u dhigma ama dabooli kara maaha laakiin waa bilow fiican sida noo sheegeen deeqyo kale jiro insha allahu tacaala